you make me wanna sing, sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain. And you the one to blame.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniinah saddex iyo tobanka bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a hoos u dhac ku yimid ganacsiga dhallinyarada soomaalida ee ka baayaca mushtara timirta laga keeno dalalka khaliijka waxa weeye waxaan ka warramaya aan warbixin ka bixinayaa iskuulka la yidhaahdo geli foundation oo ah dugsiga tababarka xirfadaha haweenka waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada xirfadaha gacanta ka barta xarunta safa ee magaalada laascaanood kaalimihii suugaanta ayaan barnaamijkeenna ka marnayn
yarti lagu habay howlwadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waxaayna noo akhrinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kumanaan kun oo qof ayaa weli ku sugan waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka bulgariya iyagoo ka dibadbaxaya musuq maasuqa kana dalbaya inay sacdisho dowladda konsarfatifka ah ee talada haysa ilaa saddex kun oo qof ayaa ku dhawaaqaya ereyga shufta iyo iscadsila iyagoo markii dambena u lugeeyay dhinaca dhismaha baarlamanka magaalada caasimadda ah ee dalkaasi dibadbaxyadan ayaa ka bilowday kadib markii habeenkii khamiista magaalada caasimadda ah ay booliis xoog u hubaysan iyo xeer ilaaliyaal ay gudaha u galeen aqalka madaxtooyada la taliyayaashii dhinaca sharciga ee madaxweyne ruumen radef xogayihii ka hortaga musuqmaasuqa la taliyayaashii difaaca ayaa xabsiga la geeyey iyagoo su-aale la weydiinayo injineer asal ahaan kasoo jeeda dalka iiraan laakiin haysta dhalashada ingiriiska oo ilaa sanadkii labada kun iyo soddoiyo tobankii xidhnaa iyadoo loo haystay dembi basaasnimo oo in badan beeniye ayaa markii ugu horreysay go'aansaday inuu ka hadlo dembiyada bani aadanka ka dhanka ah oo uu sheegay in lagula kacay intii uu ku jiray xabsigaasi anoshe hashori waxa uu ka mid yahay dhowr maxbuus oo ku xidhan xabsiya xaaladoodu aada u adag tahay isagoo xabsiga ku jirana waxa uu noqday dadka u dooda xuquuqda aadanaha ashori oo ku dhashay iiraan ayaa la xidhay bishii sideedaad sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii isagoo hooyadii booqanaya isagiiyo qoyskiisu waxa ay muddo dheer ku noolaayeen dalka britain dowladda iiraan ayaa ku soo oogtay dembi ah inuu basaasi jiray iiraan waxaana lagu xukumay toban sannadood oo xadhiga qoyskiisa ayaa eedahaasi ku tilmaamay inay siyaasadaysan yihiin kana codsaday inay dowladda britain farageliso
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warkii dunida nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna laascaanood gabdho dhallinyaro ah iyo dumar kale oo u badan barakacayaal ayaa ka faa'iidaysta xarunta tababarka xirfadaha gacanta ee safa ee magaalada laascaanood xaruntan ayaa hablaha dhallinyarada ah u tababarta xirfadaha cilaansaarka iyo weliba harqaan tulista warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa laga hirgeliyey xarun loogu talagalay inay haweenku ku dhigtaan xirfadaha kala duwan sida harqaanka cunnada iyo qaybaha farsamada gacanta si ay noloshooda wax uga bedelaan ayaanu kula kulannay arday u badan gabdho oo halkaasi ka dhiganaya farsamada gacanta gaar ahaan harqaanka ayaan maxamed xasan waa maamulaha xaruntaasi waxaay v o a oga waramaysaa xaruntan iyo ujeedada loo aasaasay iyo waxyaabaha ay u taagan tahay waxa weeye waxaan ka warramaya aan warbixin ka bixinayaa iskuulka la yidhaahdo geli foundation oo ah dugsiga tababarka xirfadaha haweenka marka waxaan imika ku bilownay harqaanka si ay dawaarka u bartaan si ay duruuftooda iyo deedanahoodaba uga shaqaysan karayaan haweenku waxaa ku xigi doona insha allah barnaamijka cuntada xinaha waxyaalaha kale farsamada gacanta ee gacanta lagu sameeyo waxyaalaha kale hidiya dhaqanka qurxinta haweenka oo noocyo badan kala ah oo kala duduwan marka waxaanan ka rajaynaynaa insha alla biidnilaahi kariim mustaqbal dhow inay ku soo baxaan sanad gudihii arday badan oo iskaafisa oo isku filaata oo tii gabadha iyo tii hooye ah iyo dadkii dee ay saameeyeen abaaraha iyo wixii lamida ee magaalada soo galay ee waxbarashadii kale aan awoodaynin dee inay dhigtaan oo ka waaweynaaday inay waxbarashadaa dadban bartaan si ay noloshooda qoys iyo noloshooda naf ahaaneedba ay u kaabaan
maadaamaa tahay maamulaha xaruntani bal ka waro muhiimada ay leedahay in haweenka farsamadani la baro iyo waxaasoo dhan karta noloshooda way ka tari karaysaa si ay xirfad gacmeed u heli lahaayeen waxa weeye markaa taasi waxay kabi kartaa xitaa nolol ahaan hadday hooyadu ku shaqo tagto ama gabadha inantii ku shaqo tagto oy makiinad imikada gurigeeda dhigato waxa weeye iyadaa bii lagu filan sidoo kale gabdhaha dhallinyarada aan halkan kula kulanay waxaa ka mid ah xaawo maxamed nuur waxay ii sheegtay inay ka faa'iidaysanayso barashada harqaanka iyo xirfadan lagu soo kordhiyey magaalada laascanood si haweenku ay shaqola'aanta uga baxaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaanu imi waxbarasho waxaanu dhiganaynaa hadeerto saddex bilood saddexdaa bilood wax fiican baan ka faa'iidnay maasha allah dee dharkayga waanu ku filanna waanu tolan karnaa kii naloo keeno dadkaan u tollaa annagaa tolanaa waxyaalo badan baan hadda ka baranay maasha allah waxaana rajaynaa insha allah inaanu intaa kasii kordhino waxbarashayada heerkan jecel ay ka gaadhno si aanu baahiyahayaga ugu dabirno
bal ka waran muhiimadda ay leedahay inaad xirfad barataan oo aad halkan timaadaan oo kale bal nooga war aad baan ugu faraxsannahay inaan meeshan waxbarasho u nimaadno waayo waa wax tani noogu jirto oo dadkoo dhan gabdhaha kale soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa in kusoo biira waxbarashada waayo qofka isagaa naftiisa ku kafaala qaadanaya waxyaala badan bahana faa'iidna barasho farsamada gacanta hore uma aqoon tanunba igu horeysa tanna iminka saddex biloodan dhiganaya wax badan waan ka faa'iiday maasha allah sidoo kale ardaydaasi waxaa ka mid ah caasha cali jaamac waxay ka waramaysaa barashada halkani iyo waxyaabaha ay ka dhigato waxaan ka waramayaa waxaan bartaa dugsiga geele foundation waxaan ka bartaa farsamada gacanta waxaa hadeerto aan gacanta ku hayaa dawaar dee anna waan isku anfacay wixii kale ilaahay la soo kulmiyan waan ku anfacayaa maxay idinka taraysaa mustaqbalka dambe inaad xirfadani barataan sida macalimaduba ay u barataan aad hadhow ku shaqaysataan oo kale bal nooga war
maasha allah waan rajaynaynaa inaanu ku shaqaysanno inaanu isku anfacno kuwana la mida oo kalena inaan ku anfacno ayay maale waxba umaan aqoonin waxnama horena ugumaan baranin hadeeraan baranaya hadeerna waan fiicnahay maasha allah waa ku wanaagsannahay dee maryahaygana waa tolanaa kuwa kale naloo keenana waanu tollaa hooyo caruur labaatay adigu anugu hooyo caruur lebaana marka inaan su sagaal baa ii jooga inaysaa nolosha qoyskaaga inaad qayb ka qaadato sidaad wax uga bedeli leh inaan qayb ka qaato oo isku anfaco insha allah haddii ilaahay igu simo sidoo kale raxma cabdiraxmaan waxay ka mid tahay hablaha dhiganaya xaruntan loogu talagalay in lagu baro xirfadaha kala duwan ee magaalada laascanood raxma ayaa ka sheekaynaysa muhiimadda ay u leedahay bulshada soomaaliyeed dhammaan waxaan aad ugu mahad celinayaa macalimiintayda waxaan baranaa farsamada gacanta iyo xirfadaha haweenka sida ilaanka cuntokarinta dawaarka qurxinta dumarka iyo guryaha waxaan jeclahay inaan yeesho mustaqbal fiican waxaan jeclahayna inaan guul ka gaari doono ama aan ku shaqaysan doono soomaalida waxay ku mahmahdaan nin faash wataa xaaba ma waayo marka inaan farsamada ku shaqaystaan rajaynayaa oon si fiicanna wax u barto gabarh waxbaratay waa bulsho wax baratay haweenka muhiimadda ay u leedahay inay xirfad bartaan runtii waxaan leeyahay dumarka oon u rajaynayaa inay si fiican wax u bartaan lana xidhiidhaan goobaha waxbarashada waxaa jira dumar badan oo danyara aan biil ku filan ama lacag ku filan haysan waxaan dhihi lahaa wax badan sida inay gacan bili aadan oo kale ay wax ka sugto iyadu inay gacanteeda ku shaqaysan karto inaysan ka welwelin beriiskay cuni lahayd ama ehelkeeda iyo awlaadeeda siin lahayd waxaan rajaynayaa ardayda hadeer dhigata iyo kuwii hore u bartayba inay qoysaskooda anfici
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan uu ku luqeeyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada halka kama tiro cisku kama haro yaarti reer hoodan eenka heli jiray uuna hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada wahanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray uuna hurda kama lado naantii manka hanatee enku hiran jiray uuna wau hilibkoaye habtay baydhaba jubban halacsaday oo kaman helin naantii manka hanatee enku hiran jiray uuna wau hilibkoaye habtay baydhaba jubban halacsaday oo kaman helin iran goortaan kuunguubay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga hebdiqi adabtima bari wanka haybshee ma hargayse la tumataa iran goortaan kuunguubay hobyo iyo mudug iga hiraysa yirta waa beri nugal hebetiqay adabtima bari wanka haybshee ma hargayse hela tumataa hoyo ubadliyo ma midoylo haraxraaxalee mid la hurdaa mise iibashada way hadaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa hoyo ubadliyo ma midoylo haraxraaxalee mid la hurdaa mise iibashada way hadaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa waxaa tufaan diray qambalyuu siday idma hoos marin mari hoyanine muqaldaalay ega quruxlay haradooliyo hodka nogobay iga heestaa waxaa tufaan diray qambalyuu siday idma hoos marin mari hoyanine muqaldaalay ega quruxlay haradooliyo hodka nogobay iga heestaa hate himiladu himiladu hate himiladu himiladu ihirgelisa haddanaadimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya hate himiladu himiladu hate himiladu himiladu ihirgelaysa haddanaadimada hubka koraya oo nirdogliyo maysan dhegaya
dhalinyarada soomaalida ee ka ganacsata timirta ayaa sheegtay in ganacsigooda uu aada u saameeyey xanuunka covid sagaal iyo toban kadib markii ay diyaaradihii ka iman jiray dalalka carabta gaar ahaana sacuudiga ay safaradoodii afrika joojiyeen sababa la xidhiira koronaviruska awgeed sakariye kaahiya sheekh daahir oo ka mid ah dhalinyarta ka ganacsata timirta ayaa hoos u dhaca ganacsigooda uga warramay wariyaheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
waxaan ka shaqeeyaa timirta waagii hore timirta waxaan ka keeni jirnay sacuudiga marmar dubai koronaha siduu u bilowday yacni saameyn xoogan ayuu ku yeeshay dadkii timirta ka keeni jiray dibadda dhanka dubay dadka keeni jiray xoogaa saameyn aada u weyn kuma yeelanin balse dadkii wadamada kale ee aniga khasaan waxaan keenaa timirta qaaliga ah noocyo badan oo qaali ah dadka badana ma keenaan marka sacuudiga laga soo qaadi jiray nairobi baa loo soo dhibi jiray diyaaradaha turkish airlines iyo diyaarada kalea soo qaadi jiray balse hadda markuu koronaha bilowday waxaa dhibaato noqotay yani diyaaradihii isaga gooshi jiray wadamada turkiga iyo sacuudiga iyo kenya qaar ka mid ah baa shaqadii laga istaajiyay maadaama uu corona saameyn ku yeeshay dalkaas sacuudiga sacuudiga markii koowaad dhowr kun uu marayay markuu labaatan kun ku dhowaaday ayaa xayiraad guud la saaray wadanka yacni aanan guryaha laga soo bixi karin taasina waxay saameyn ku yeela dadkii aan la shaqaysanayn ay joogay dalkaas sacuudiga gaar ahaan magaalada madiina inay ay waayaan diyaarada ay soo saaraan timirtii saameyn xoogan ayaana ku yeelatay arrintaas marka ka waran hadda ganacsigaadii marka siduu u shaqeeyaa timir waan keenaa laakiin sidii hore ma ahan maadaama yani timirtii hadda sacuudiga nin ragga xagga ii joogo markii ay soo dhiibaan diyaaraddii macquul bay ahaan jirtay qiimaha diyaaraddii kiilihii dhowr dolar shan dolar ayaa lagu soo saari jiray yani marka diyaarad hal diyaarada shaqaynaysa ee sacuudi airlines tiina yani timirtan keena waa timir u baahan yani tallaajo qaboojisa marka diyaaradihii soo qaadi jiray baa istaagay diyaaradda sacuudi airlines oo keliyaa timaada ti iidaheedna qiimaheeda aad buu qaali u noqday sidoo kale magaalada madiina iyo jiddo ay diyaarad kasoo baxda yani diyaarada yani local ah ma shaqaynayaan taasaa dhibaato keentay diyaaradihii localka kasoo qaadi jiray magaalada madiina waxay keeni jireen magaalada jidda kadibna diyaaradda dibadda ay usoo bixi jirtay ilaa dalka kenya maadaama wadooyinkana ay tracks noqdeen dhibaato xogan ay xagga kasoo gaara dadkii timirta ka shaqayn jiray muddadaana shaqadii hoos bay u dhacday inkastoo aan keenayn laakiin qaaraan tallaajo u baahnayn oo xoogaa qaali ah dadka nin walba uusan gadan karin marka maxaad ku wadaan makayd baa ku yaalay hore ood hadda iibisaa mise sideed hadda ku wadaan shaqadii waqtigii ramadaanka ayaan keenay timirta yani qaybta mid la yirahda cajwa iyo mid kaloo safaawi la yirahda iyo mid kaloo degla tanuur la yirahdo tunisia ka timaaday tiibaan gadaa iminka yani dadkii nordistan iyo gaarisa mandheeraan u dhiibaa iyo nairobi dadka u baahan tii kale sukari mid la yirahdo dadka aad u jecel yihiina jirta oo talaajo u baahan tii waa kale istaagtay muddadii saddexda bilood ee lasoo dhaafay maadaama yani diyaaradihii ka kala shaqayn jiray magaalada madiina iyo maka talaajooyinka lahaa ay istaageen haddana dib in loo furaan rajaynaynaa maadaama uu yani xayaraadii la qaaday inkastoo xayaraadii la qaaday handala keentay in cudurka kor uu si xowl ugu socdo marka markaad keento ma gobolada kale ee dalka gaar ahaana gobolka soomaalida waqooyi barwada usii dhiibi jirtay ha dad badan oo waxaan leeyahay macaamiil mandheera joogta qaar gaarisa jooga qaar wajeer jooga qaar mombaasa jooga qaar nairobi jooga marka qofka hadduu mandheera jooga waa loo dhiibayaa gaarisa waa loo dhiibayaa wajeer waa loo dhiibaya dadka way taleefoonaba ay soo dirsanayaan yani wixii waa cunto way u baahan yihiin waana wax macaan oo dadka ay jecel yihiin ma wadaa marka hadda ma u dirtaa mise way kaa istaagtay waan wadaa inkastoo sidii hore aysan ahayn oo hadda xoogaa ganacsigii hoos u dhacay yani dad badan hadday timirtii ay jeclaayeen ee aan kuu sheegay ee sukarida yirahda ayaa kala gooday marka timirtan kale way qaataan laakiin sidii hore aad uma qaataan marka sidaasay tahay saameyn ugu yeelata ganacsiga marka ma soomaalida keliya inta badan kaa iibsata mise dadkan kale dalka ku nool kaa iibsadaan waxaa u badan soomaalida sidoo kale carabta way iibsataa hindida way iibsataa madowga way iibsataa laakiin dad aad u yaroo yani maadaama ay muslimiinta ku yaryihiin muslimiintana ay isticmaasha timirta madowga way qaataan laakiin aad baa u yaryihin laakiin waxaa u badan soomaalida waxaa ku soo xiga carabta iyo hindida iyo dad kale wadamada kale ah ilaa goormaad ka ganacsanaysay zakari ganacsiga timirta ganacsigeeda waxaan bilaabay sanadii labada kun iyo sideed iyo tobankii bilaawgeedii ilaa hadda waan wadaa muddo ilaa afar sano ilaa saddex ilaa afar sano ku dhow marka alxamdulilahi waa ganacsi wanaagsan inkastoo caqabada iska leeyahay sida ganacsiyada kale oo wadanka ka jira camal laakiin kenya kaleeto xamuulka waa la fasaxay oo wuu imaan jiray dabcan sidaan xogta ku hayo marka xagga sacuudiga miyaan waxba ka imaan jirin
timirta badankeeda waxay ka timaadaa dubay yani ragga ka shaqaystae aadka ganacsiyada waaweyn ku jiro sacuudiga kasoo qaadaan warshado dubay baa keenaan sidaa waa loogu soo diraa laakiin timirta sacuudiga ka timaada way timaada laakiin aad uma badna dadka ka keenan waxay ku keeneen diyaarad inkastoo aysan dadka ku badnayn marka aniga diyaarad baan ku keenaa sacuudi baan ka keenaa nairobi baan keenaa inkastoo ay konteynerro lagu keeno sacuudiga laga keena laakiin sida aad ugu badna dubay ayaa aad ugu sarreysa dhanka sacuudiga dhanka timirta la keenaya marka laga hadlayo arrintaas marka muddadan xayiraadda dalka uu saarnaa ka waran ganacsigaadii maxaa saameyna oo kugu yeeshay wallaahi dhaqaalihii hoos buu u dhacay yani xitaa maadaama yani elboorkii diyaaradihii imaadi jira xitaa yaraadeen shaqalaan baa dadka qaar ku dhacdo timirta noo soo bixin jiray oo keeni jiray yani dhanka elboorka iyo canshuuraadka iyo ajinsiyadii diyaaradaha marka saamayn xoogan ayuu ku yeeshay dadkii ka shaqayn jiray ganacsiyada inkastoo timirtan ay ka mid tahay ganacsiyada jira kaasi waxa uu ahaa sakariya kaahiye sheekh daahir oo u waramayey khadar xareed iminkana ku soo dhowaada wararkii cayaaraha cabdiqaadir samakaab ayaa inoo haya
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulanka ugu adkaa ee kulamadii xalayna uu dhex maray kooxaha arsenal iyo tottenham kulankan oo loo yaqaano london derby ayaa kooxda tottenham waxa ay arsenal ugu awood sheegatay laba gool iyo gool kooxda arsenal oo goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda u dhashay dalka faransiiska ee alexander lagaset waxaana usoo barbareeyay kooxda tottenham ciyaaryahan son min oo u dhashay dalka kuuriyada koofureed dhammaadkii cayaarta ayaa kooxda tottenham waxa ay la timid goolka guusha oo u dhaliyey daafacooda alderwell oo u dhashay dalka biljimka kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda wolverhampton ayaa waxa ay saddex iyo eber oga badisay kooxda everton halka aston villa oo xagga hoose u socota ay labiiyo eber ku garaacday kooxda crystal palace kooxda f c barnemouth ayaa waxa ay si aada ugu tumatay kooxda leicester city oo ay uga badisay afar gool iyo gool horyaalka ingiriiska ayaa tartan adag waxa uu ka jiraa kaalimaha saddexaad iyo afraad oo ay ku tartamayaan kooxaha chelsea leicester city manchester united iyo wolverhampton kulan kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kaas oo u dhexeeya kooxaha southampton iyo manchester united haddii kooxda manchester united ay caawa ka badiso kooxda southampton waxa ay soo geli doontaa kaalinta saddexaad iyadoo ka sari mari doonta kooxaha chelsea iyo leicester city dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda eber ay labiiyo eber uga badisay kooxda sbanyol levante oo gurigeeda joogtana waxaa labiiyo hal uga badisay kooxda atlantic bilbao laganes waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda valencia sevilla oo gurigeeda joogtana waxa ay labiiyo eber ku garaacday kooxda mayorka kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kooxda deportivo alves ay martigelinayso kooxda gretaf villareal waxa ay la ciyaari doontaa real sociedad halka kooxda granada ay soo dhoweyn doonto kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee real madrid horyaalka laliga ee kubadda cagta ayaa waxaa siddeetan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda real madrid kaalinta labaad waxaa ku jirta kooxda barcelona oo kulan sii horumarsatay oo leh sagaal iyo toddobaatan dhibcood atlantic madrid oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay lix iyo lixdan dhibcood dhinaca iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan seera-aaga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda genowa ayaa waxaay labi eber uga badisay kooxda isbaal calyary waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda leca fiorentina hal iyo hal barbaro ah ayay la gashay kooxda verona barma iyo bolonyana laba iyo laba ayay ku kala baxeen udoneza oo gurigeeda joogta waxaa saddex iyo hal uga badisay kooxda samdoria ac milan iyo napoli oo kulankii toddobaadka ugu adkaa uu dhex marayna waxa isla dhaafi waayeen barbaro laba gool iyo laba gool ah kulan kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda inter milan ayaa waxa ay la ballansan tahay kooxda torino horyaalka seere-aaga ee talyaaniga ayaa waxaa lix iyo toddobaatan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda juventus iyadoo la ciyaaray laba-iyo soddon kulan lazio oo kaalinta labaad ku jirta waxa ay leedahay siddeed iyo lixdan dhibcood atlanta ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo inter booska ka riixatay waxa ay leedahay toddoba iyo lixdan dhibcood wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay cabduqaadir samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna dhegaystayaal haddii aanu mar kale ku laabanno dhinacii kaalmaha suugaanta waxaan idiin soo qabannay codka fanaanadda kiin jaamac
Inta intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii dhalinyarada nuur xasan nuur ayaa isku soo dubariday aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo mar kale inta aynu kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo